bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo idaacadda isnaayn qodobada adcaaba ku maqli doontaana waxaa ka mid ah in ka badan boqol iyo konton danyar ah oo aanfurin lagu sameeyey magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle beeraleyda magaalada jowhar oo dhaliilay nidaamka loo maro dayactirka kanaalada ay ku waraabaan beerahooda hoos u dhac ku yimid qiimaha bunka iyo timirta ee suuqyada magaalada beledweyne xubnaha sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah u n h c r oo ka hadashay go-aankii ay dowladda kenya ku xiraysa xeryaha qaxootiga ee ku nool dalkaasi dhegeystayaal intaad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada warka habeenimo u diyaargarooba qodobadaasi oo faah-faahsan aan ku horeeya in ka badan boqol iyo konton danyar ah ayaa aanfurin loogu sameeyey magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle siduu warbixintaani ku faahfaahinayo cabdiweli axmed hilowle waxaa sii kordhayo muxsiniinta ka qayb qaadanayo afurinta dadka danyarta ah ee ku nool magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada kuwaasi oo aan awoodin inay helaan afurin joogto ah maadaama cudurka covid sagaal iyo toban uu saameyn lixad le ku yeeshay dhinac walba maryamo sheekh axmed sheekh cali ayaa ka mid ah muxsiniinta u istaagtay inay afuriyaan dadka danyarta maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxayna tilmaamtay inay jiraan dad muxsiniin ah oo iyadu u wakiishay inay afuriso dadka danyarta ah ee ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle meeshaan afurisaan ku haynaa soonka kowgiisii ilaa intaan waxaan afurinaynaa dad masaakiin ah ayaan afurinoynaa insha allah ilaahay ajar iyo xasanaad ha naga siiyo magaciisii maalintiina intaas boqol iyo konton laba boqol oo qofoo dadka annaga kaarma bixinno oo wax ma cayinno intii muslin oo baahan oo markaas meesha kusoo leex xataa aan waxaynaa lix xaaf oo bariis ana waa u karinaa shalayoo kale dibiyaan qalnay daraadoo kale laba neefoo aryaan qalnay marka saas waaye insha allah annaga soon walbaan samaynaa soonka noogu horreeyey ma ahan markii hore waxaan ku suubi jirnay horseed kaamka shee cumar aan ku samaynaynay soonkan kule saddexna waxaan ku samaynaa meeshaan mulki agteeda marka soon walbaan suubinaa annaga maahan mid hadda noo cusub ma ahan dadka muslimiinta ah aa soo dhiibtaan oo walaalahayna oo soomaaliyeed dadkaasaytii aan soo wakiishtay ayagaanna u bixinaa dhinaca kale qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay afurinta oo la hadlay idaacadda isnaaya ayaa sheegay in marka la gaaro bisha barakaysan ay ramadaan ay helaan afrin joogto ah iyagoona u mahad celiyey muxsiniinta afurinta uu samaysay maamarino anfurka noo suubis ilaa qaar ilaas muddo badana anfur noola suubinaay qaar ilaas alla maga rasuul ilaahay macluun intii bixinaysa allah ka sawaabayo allah geeyo gacantooda wax allah soo geliyo khayr allah siiyo ummadda rasuul wixii jira inta allah ku soo rido magan alla maga rasuul inakuna waa noo gargaarteen allah idiin gargaaro allah idiin galladeeyo sanad walba marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan waxaa jiro dad muxsiniin ah oo u istaaga inay garab siiyaan dadka danyarta ah ee walaalahooda islamarkaana aan awoodin inay helaan afur ku filan aada u mahadsan yahay hilowle ayuu ahaa kaasi oo nala socodsiinayay warbixintaasi ku aadan afuridda lagu sameeyey danyarta ku nool magaalada jowhar beeraleyda magaalada jowhar ayaa dhaliilay nidaamka loo mariyo dayactirka kanaalada ay ku waraabaan beerahooda warbixintaani waxaa noo diyaarisay maryamo sheekh cabdi ku dhowaad labaatan kun oo hegtar oo ku waraabta kanaalada cilmi cawar iyo goomey ee dulaadka magaalada jowhar ayay sheegeen beeraleyda inaysan haysan oo aysan sugaynin wax dalaga fasalkan iyo kii ka horreeyey waxayna ka cabanayaan kambaniyo la sheegay inay siisay hay-adda faw oo la rabay in ay hagaajiyaan kanaaladaasi axmed jaras maxamed oo ka mid ah guddiga kanaalada cilmi cawar iyo goomey ayaa sheegay dhibaatada ay qabaan iyagoo aanan sugaynin wax dalag ah arrimo kaas dambaligaas oo fawka soo qaatay maadaama midka inay fawka xageera ka jiran tahay iyo inay dambaliga soo qaatay ka jiran tahay qolada dabagalaho la sheega meel ay ka jiran tahay ma naqaan anaga waxaan aragnaa inaan shaqada noola hayn oon buundo noola dhistayn oon barafo la dhistayn oo fariin xilligaas weyda waxaa ka leexda soddon iyo afar farood ay maanta qudow ku bilaabeen wax baratoodahay ka dhisteen male wax buundahay ka suubiyeen male dhibaataan nagu hayso waan balaayana soo koo saartay sanadkan inay naga maqan yihiinaa noo roonad waxayna nakaa qoda nakaa qabta jirnay laakiin waxaan u qabaynaa inay mahad aan lahayn laakiin mahadi waxaa ka muuqata inaa hadda inay shar noo naqdeen dhibaatada ay nagu hayaan nimankan kambaniga amba amba faw inta waraabin lama kala gaaro laba waag waa kala leexa laba kili waa markuu kala leexa hal buulaseeg soo aaga halka buulaseeg soo aaga waxaa ku waraabta todoba kun oo ay tar halka buulaseeg ku waraabtaa halka weygowna waxaa waa isuguna toban iyo laba kun oo ay taraa ka waraabta markay wax hadda dhibaataa ka dhacda wax hadda aan taabo karo oo nuxur le aniga ka mahaayo inuu keligii howlna laga hay wakti roobna la joogo gurigana iska biyasaanin midda ugu muhiimaheeda buundi ugu muhiimaheeda oo baratooyadaheeda uu keliga ka leexaayo haataa waa ruqruq welina wax lagama qaban buundoolina jibshay oo qoolaha ka gudbi jireen oo wax laga qaban waa jiraan oo hadda guriga mani waxaana jirta inay beeraley badan ay fasalkan iyo kii ka horreeyaba uu ka baaqday beerashada dalagyada kala duwan waxay ka codsadeen maamulka iyo hay-adaha inay wax ka qabtaan dhibaatada jirta iyadoo lagu guda jiro xilliga guga oo webigiina uu biyo keenay
haataa aan iska furo lahayn haddaan tabaruna qabato jirigeyna meel looga gudbo male buundoolisaa naga wada jaaban xoolaha meelay ka gudbaan male maadaha dhibaatadaas ilaaha uun aa uun aanka nimankaana uun sabab ule faw ilaahay macduudahaas ay joogeen waxay caalamka noo noo qaban kara amba noo qaban kara maamulka dawladda oo sidaastaa dhibaatada haysa amba maamulka goboleedyada dhibaato kaanhaana haysa haddaan nahay deegaanka uu bari jira oo labadaas keliyo halna goomaya halna ugu dhigu yahay dhibaatadahan maanta ilaahay macduudahaas u sheegaynaa waxay maamulka nooga qaban karaan dawladda qaban kartana baa u sheegaysan marka uun dhibaataan haysa sanadkan weli waxadan xijaam hayna male runtaa kula hagaajiya ma jiro walba inta meesha degdeg laga yiro waxoogaa laga fuuco aa laga tegay dib looguma soo noqon sii weynaay waa qasan yahay kubi leexay waa wada qasan yihiin baratooyal male boonda male meel aan hayna male maanta waxaan nahay sobna ma hayno suuna ma hayno geelayna cishaa lagu lisoo haa sanadkan fasal waa kasoo gudubnay labaaba dhamaynaba halna hadda waa ka aan ku jirnaba maanta haddaan doodnoo tagnaba waxaa lagu leeyahay beriyaa laydin qabaa beridan baa laydin qabaa beriyaa laydin qabaa beridan baa laydin qabaa waxaas waxaa noogala dhiga jeeda socod aan dhamaahayn oo ilmaha ilmo xaala geedka muuqdaa lagu geedi jirtaa guriga waa kaasaa nagula haa guriga meesha kama dhow beeralaydan ayaa hadda wajahaya dhibaatooyinka beerasho la-aanta waxaana jirta in gobolka shabeellaha dhexe uu ku tiirsan yahay xoolaha iyo beeraha oo ay saameyn ku yeelan karaan daaqa maadaama beeraha iyo xoolaha ay isku xiran yihiin hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha buunka iyo timirta ee suuqyada magaalada beledweyne iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa hoos u dhac laga dareemayaa suuqyada magaalada beledweyne ee lagu iibiyo raashiinka daruuriga ah ee la isticmaalo bisha ramadaan sida timirta iyo qaxbaha haddaba qaar ka mid ah ganacsatada iibisa bunka iyo timirta ayaa sheegay inay qaali kusoo iibiyeen haddana ay hoos u dhacda qiimaha la iibiyo timirta iyo qaxbaha aan fadhino waxa ka madoobaysan u haynaa ilaahay waa noo gargaaray hadaasaa iska gadan u haynaa timirtaan gadan u haynaa markii hore qaalay nagu soo gashay hadda kastoo waa noo dhacday timir xoogo hadda kastoo waa noo jabtay waa noo dhacday suuqa lee lala socdaa suuqa markaas qaal yahay iidna qaali waaye hadda suuqa jaban yahay iidna waa jaban tahay hadda suuqa qaal yahay iidna waa qaal marka hee taasaa layskaga fadhiyaa guriga fadhiskiisaa layska diidaa meeshaasaa layska fadhiyaa markaas ilaahay wax usoo adeego markaas ilaahay wixii soo adeegana waa helaynaa waxna hortaba ilaaha shaqo kule moogta bini'aad wax ma keeni kare suuqa inaan iska fadhina qaxbadaasna waan gadanaa timirtaasna waan gadanaa timirtaas kalo iyadana awalka hore qaalay ahayd hadda raqiisii noo noqotay kow iyo tobanaa la gadoohaa awal afar iyo tobanay ahayd saddex dooraraa naga dhacday toban iyo shan boqol iyo nusaan gadanhaynaa taas lix iyo tobanay ahayd waxaan gadanhaynaa iyadna maxaan kuu sheegay saddex doorar iyadna ka dhacday marka saas waa xaajada yarka waxaan kusoo gaday toban iyo bar midaan waaweynka toban iyo lix miskiiladii waxaan gadnaa hal doolar rubaca waxaan gadnaa nus doolar duminka labaatan iyo shan koombada qaxwada loorka baalbaalka waxaan kusoo qaadnay toban koombada qaxwada nus doolaraan gadnaa magaalka labaatan ilaahay waa noo nimcay timirta daraqaysi waa alxamdulilaah toban iyo bar wararkac ma jirta ilaahay waa noo nimcay dadna waa helayeen dadna waa waaynaayeen kii hela waa gadana kii kalena soo usi socda waa iskiga baxaa soonka alxamdulilah dad kale wax la ma aha xiliyadan oo kale marka lagu guda jiro bisha ramadaan ayaa waxaa isbedela suuqa qiimaha la kala iibsado raashinka quduldaruuriga taasoo ay bulshada ku sababeeyeen in bishan ramadaan si ka duwan bilaha kale wax loo iibsado waa tahay dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar waxaa la diyaaray maryam sheekh cabdi
labaatan laha saliid cadeyda waxaa la kala siisanayaa labaatan iyo toddoba doolar halka shilin soomaaliga uu marayo toddoba boqol oo kun oo shilin soomaali ah kiiladiisana waxaa la iibinayaa soddon iyo toddoba kun oo shilin soomaaliya waa liitarka saliid cadeyda sokorta loorka waxaa la iibinayaa soddon iyo kow doolar iyo bar oo u dhiganta sideed boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah burka waxaa la siisanayaa kontonkiisa kilogaram labaatan iyo sagaal doolar oo u dhiganta toddoba boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaaliya kiiladiisuna waa lix iyo toban kun halka nuskiladu ay tahay toddoba kun saliid macsarada ayaa kiiladiisa ama liitarka waxay mareysaa konton iyo saddex kun halka la kala siisanayo nuskiladiisa toddoba iyo labaatan kun bariiska dalka laga beerta ee bariis caddaha ayaa waxa uu marayaa kontonkiisa kilogaram lix boqol oo kun oo shilin soomaali ah kiiladiisuna waa afar iyo toban kun oo shilin soomaali ah galeyda ayaa waxa ay mareysaa madaalkeeda abuurka waa laba iyo toban kun halka midda kale ay mareyso kow iyo toban kun madaalkeeda digir gaduuda ayaa la kala siisanayaa madaalkeeda labaatan kun dhuubeydana waxa ay mareysaa toban kun oo shilin soomaaliya halka diirta salbukada la kala siisanayo madaalkeeda lix iyo toban kun oo dhuubeyduna ay mareyso sideed kun oo shilin soomaali ah qamadiga kiiladiisa waxaa la kala siisanaya labaatan kun nuskiladuna waa toban kun rubucuna waa shan kun oo shilin soomaali ah aada mahadsantaha maryama ee taasi ahayd nala socodsiinayso xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar markana u n h c r ayaa ka hadashay go-aankii ay dowlada kenya ku xireyso xeryaha qaxootiga dalka mas-uul sare oo hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey ka tirsan ayaa sheegay in dowlada kenya aysan xiri doonin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma laakiin ay dooneyso in xal loo helo filibo garandi oo booqanaya dalka kongo ruwanda iyo burundi isagaoo kormeeraya dhibaatooyinka xilligan haysta qaxootiga ku sugan gobolkaasi bishii lasoo dhaafay kenya waxay siisay afariyo toban maalmood oo kama dambeys ah inay ku xiri xiryaha dhadhaab iyo kakuma iyadoo ku andacoonaysa walaac xagga amniga qaranka ah wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xilligaasi sheegtay in aynan jirin waddo kale oo furan master garandi ayaa uu sheegay warbaahinta wadahadal aada u wanaagsan inay la yeesheen dowladda kenya guud ahaan dhegeystayaal warkii habeennimo aad kala socoteen warbaahinta isnaa intaas ayaan kusoo afmeeraya warka anigoo xaliimo cali ibraahim ayaa idinla socodsiinayay tan intaan ku kulmi doono warkan kiisa xiga habeen wanaagsan